bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay meertada soddon iyo afaraad ee jaamacadda carabta dad ku dhintay qarax gaari oo ka dhaca degmada baraawe gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka ee ay ka socoto isdibaangelinta doorashada dadweynaha wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay daafurka wejiga labaad ee barnaamijka baxnaano hay-adda sodma oo gargaar gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo weerar oo laisku qaaday gaza si ay u qabsato una maamusho qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad halka ku dhegaysan doontaan duwabeeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoroon markan aad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirmadaxeedka jaamacadda carabta ee ku qabsoomay magaalada bakhdad ee dalka ciraaq isagoo ka hadlay xaalada dalka mowqifka dowladda federaalk ee arrimaha gobolka iyo carabta madaxweynaha ayaa la wadaagay hogaamiyaasha carbeed dadaalada dowladda soomaaliya ee dubuliska hay-adaha dowladda sugidda amniga la dagaalanka al-shabaab iyo kobcinta dhaqaalaha taas oo suurtagelisay in horumar laga sameeyo dhismaha dowladnimada iyo midnimada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xoogga saaray mowqifka joogtada ah ee soomaaliya ee ku aadan qadiyadda falastiin waxa uuna caddeeyey in soomaaliya ay garab taagantaha shacabka reer falastiin gaar ahaan xilligan adag ee ay la kulmayaan duulaanka iyo gaboodfalada ka socda marinka khaza qadiidda falastiin waa imtixaan ina horyaala carabteenna soomaali ahaan waxaan qabnaa in la dhiso dowlad falastiina oo madax bannaan caasimadooduna ay tahay magaalada qudus sidoo kale madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey in cunqabateynta laga qaaday dalka suuriya isagoo ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa dib soo kabashada dalkaasi aynu walaalahanahay ugu dambeyntii xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey taageerada soomaaliya ee midnimada madax banaanida iyo dowladnimada dalka suudaan isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay ilaaliyaan wadajirka shacabka suudaan iyo xasiloonida dalkaasi dad ku dhintay qarax gaari ayaa ka dhacay degmada baraawe cabdiqaadir maxamed
khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay qarax maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose qarax ayaa la sheegay inuu ahaa gaari nooc ah oo lagu soo xiray kaa ou lahaa mid ka mid a ganacsatada qaadka magaalada baraawe waxaana gaariga uu qarxay markii uu gaaray baakinka garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sida ay goobjoogayaal sheegeen inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay qaraxa laba ruux halka afar kalena ay ku dhaawacmeen sida aan kasoo xignay saraakiisha ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmada baraawe iyo garoonka diyaaradaha ayaa ilaa hadda la ogeen sababta gaariga qaraxa loogu xiray iyo cidda ku xirtay iyadoona mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ay warbaahinta u sheegeen inay hadda wadaan howlo baaritaano ah waxaana qaraxan uu kusoo aadayaa xilli saradihii lasoo dhaafay ammaanka guud ee degmada baraawe iyo deegaanada hoostaga ee ahaayeen mid wanaagsan waxaana degmadaasi ammaankeeda sugaa ciidamada uganda oo kamid ah howlgalka midooda africa ee admis ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo kamid a kuwa daraawiishta dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeeda gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka ee ay ka socoto isdiiwaangelinta dadweynaha cabdisalaam juule ayaa muqdisho kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed axmed amiir oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa waxa uu kormeer kadis ah ku tegay degmooyin kala duwan oo ku yaala gobolkan degmooyinka dharkeynley wadajir garasbaalley iyo daynile ayuu guddoomiyuhu tegay oo ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuuna sidoo kale kormeerkiisa uu ahaa mid uu u kuurgelayay howsha sida ay u socoto iyadoona gobolka banaadir uu u diyaargaroobayo doorashada dadweyne ee qof iyo codka ah booqashada guddoomiyaha gobolka maxamed axmed amiir ayaa waxay ahayd mid keliisa uu u kuurgelayay xaaladda goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha isagoo la kulmay qaar ka mid a shacabka ku sugnaa degmooyinkaas oo isdiiwaangelinayay wuxuuna ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan si ay codkooda u dhiibtaan kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere isagoona sheegay in booqashada gudoomiyaha gobolka ay ku qotantay siday u socoto diiwaangelinta codbixiyaasha بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قبل كبنادر احنا دوقة مقالة مقدشو مدن محمد احمد امير او وهليو قدومي كحقين كامني سياسة معمول قبل كبنادر مدن محمد احمد ديري يبو ايا مانتا كورمير كتغي دقموين كودجر دركين لي جرس بالي iyo dayniile kormeerka duqa magaalada muqdisho ayaa daarnaa sida uu ugu kuurgali lahaa habsami u socodka diiwaangelinta dadweynaha ee codbixinta doorashooyinka soo socda ee dalka guddoomiyaha ayaa mid mid u kormeeray ee goobaha loo asteeyey diiwaangelinta dadweynaha oo ay ku sugnaayeen dadweyne aada u fara badan asigoona warbixin ka dhegaystay madaxda goobahaasi guddoomiyaha sidoo kale waxa uu bulshada ku dhiirigelinayay in ay isdiiwaan geliyaan islamarkaana ay goobaha codbixinta yimaadaan si ay codkooda ugu hiiliyaan qofka ay iiga rabaan in maamulka ay u dhiibtaan doorashooyinka golaha deegaanka marka la gaaro waxaad la socotaan in guddiga doorashooyinka ay wakhti ku biiriyeen xilligii loogu talagalay doorashooyinka oo ku ekaa shan iyo tobanka bisha maalin ka hor sidoo kalena lagu biiriyey muddo bil ah guddoomiyaha marka socdaalkiisa maanta wuxuu ahaa xaqiijinta sidii loogu dhabayn lahaa in bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ay si guud isku diiwaangelin lahaayeen si ay u aadaan doorashooyinka qofkii codka ee golaha deegaanka ee soo socda aada umahadsanta wasiiru ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay daafurka wejiga labaad ee barnaamijka baxnaano cabdiqaadir cismaan ayaa muqdisho asna ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho laga daafuray wejiga labaad ee barnaamijka baxnaano oo ah barnaamij taageeraya dadka danta yar munaasabadan oo ay soo agaasintay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda ugu horeeya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda munaasabadan ayaa ujeedkoodu u ahaa daafurka wejiga labaad ee barnaamijka baxnaano oo wejigiisa koowaad uu taageerayay bangiga adduunka hay-adda w f b iyo unisef ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa daafuray munaasabadda barnaamijka baxnaano wejigiisa labaad halkaan ku daafurayno ee wejigii labaad ee mashruuca baxnaano oo aa wada ogtihiin wejigiisa koowaad inuu ahaa weji ka jawaabayay xaaladaha fatahaadaha abaaraha ee colaadaha ee wax walboo dhaco yacni mashruuc keliya oo mashruuc qaran ah oo la wada ogyahay muxuu aha lahaanshidiisa iyo dhaqangelintiisaba inay leedahay dowladda soomaaliya maadaama kelimadeeda ay tahay soo dhoweyn keliya faahfaahinta mashruuca iyo ujeedka maanta meeshaan u imaanay waxaa si buuxda u sharaxi doono wasiirkeena wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada intaasi kadib maarayaha barnaamijka baxnaano farduuso axmed cabdullaahi ayaa sharaxday barnaamijkan wejigiisa koowaad guulaha la gaaray iyo wejiga labaad halka la hiigsanayo oo kuna jirto khatumo iyo somaliland waxaanu ka shaqeynay kale ina aan abaaraha markay dhacaan iyo fatahaadaha inaanu ka jawaabno waxaanu soofana ka jawaabnay oo face oneka aanu uga jawaabnay saddex boqol oo kun oo qoys oo u dhiganto ilaa iyo kulli markii laisku wada daro three point five million people ayaanu gaarnay marka waa guulo aada u waaweyn
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale kulanka ka hadlay waxaana uu ku nunuucsaday mashruucan iyo sida uu lafdhabar ugu yahay wasaaradda bartnerska waxaan kaloo rabaa ra-isul farqi weyn oo mashruucan abuur waxaa ka mid ah inaan abuurnay ama uu qayb ka yahay economic inclusion ama shaqo abuur oo runtii shaqo abuur yaa loo sameynaa marka waxaa loo sameynaa dadkeena vulnerableke dadka ugu liito oo maala ugu hoosay oo joogaan maala degmooyinka hadda aan sheegay waa almost maala one thousand way waa three year way laakiin waa pilot way ama tijaabo way waxaan soo wadnaa reser mashruuc kale insha allah aada noo daafuri doontid insha allah coming september ama december mashruuc waxaan daafuri doonaa shaqo abuur loo sameyn doono kun iyo shan maala fifteen thousand toban shan kunoo dhalinyaro sidaan gabagabadii ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo xiray munaasabadda gaare waxaan rabaa inaan halkaan uga ammaano oo mahad uga jeediyo hay-adaha sida daaragtiga uga qayb qaatay barnaamijkan ee world bank ugu horeeyo iyo w v face oneka ka caawiyey aada iyo aad u mahadsantihiin runtii waxa waaye barnaamijkan waxaan ku dhiirinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii barnaamijkan aada u fahansan inuu ka mira dhaliyo barnaamijka qaybtiisa labaad shaqo abuur hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd iyo samato bixinta dadka danyartaa ee ee dhibaatooyinka soo laalaabta sida abaaraha iyo fatahaadaha iyo cuduradaba inay si dhaqsi uga jawaabaan hay-adda sodma ayaa gargaar gaadsiisay dad danyar ah oo ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir cabdimuftaax muumin ayaa inuu faahfaahinaya xarunta gargaarkii howlaha bini'aadinimada ee boqor salmaan ayaa gargaar deg deg ah oo isugu jira raashiin dhara iyo weliba hooy gaarsiisay ku dhowaad kun qoys oo ku dhaqan degmooyinka waa beri hodan iyo wadajir dadkaas oo ay dhibaato ka soo gaartay daadadkii ka dhashay rababkii mahiigaanka ahaa ee ka da'ay gobolka banaadir deeqdan oo ka timid boqortooyada sacuudiga ayaa waxaa qaybisay hay-adda waddaniga ee tadaamun oo kaashanaysa hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed iyo sodma iyo weliba maamulada degmooyinkaasi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada wadajir maxamed daahir maxamed oo ku hadlaya magaca saddexda degmo ee maanta laga qaybiyey gargaarka bini'aadinimada ayaa sheegay in baahida ka jirta gobolka banaadir ay aada ugu ballaaran tahay gargaarkan la keenay maanta marka inaan uga mahad celinno gargaarkan waa meel manaasib oo ku soo aaday saddexdaas degmo dad adiga kun qof ku dhow ayaa gaari doontaa haddii alla idmo annaga ka maamul ahaanna dee mas-uuliyadaana saaran mas-uuliyaddana saaranna haddii ilaahay noo idmo waxaan rajaynaynaa inaan gudanno waxaana soo xulno dadkii manaasibka u ahaa waxaan rabnaa marka hay-adda almamlakata sacuudi carabiya iyo kingi salmaan inaad dadka soo gaarsiisaan ilaahayna halina garab galo aad iyo aada umahadsan tihiin cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan guddoomiyaha hay-adda waddaniga ee tadaamun ayaa dhankiisa sheegay in gargaarkan uu yahay mid deg deg ah oo si toosa looga jawaabayo dhibaatadii ka dhalatay daadadkii ay sababeen roobabkii mahiigaanka ahaa oo ka da-ay qaybo ka mid ah gobolka banaadir in dadkii dhibaatada ka soo gaartay daadadkii ka dhacay muqdisho in la soo gaarsiiyo deeqdan waxayna noqonaysaa deeqdii ugu horreysay soo gaarto waxaa laga jawaabay baaqii ay soo dirtay hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo waxaana sidoo kale la fulinayaa qorshayaashii ay soo dejisay oo lagu beegsanahayo lagu gaarahayo dadkaas kala duwan walaalaheena soomaaliyeed oo dhibaatada soo gaartay oo xaafado ilaa sagaal xaafadood gaaraya waxaa deeqdaani oo ka kooban raashiin iyo maacuun iyo dhar iyo tendhooyin la gaarsiin doonaa haddii alla idmo ku dhowaad afar kun oo qoysa sidoo kale doctor axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa uga mahad celiyey dowladda boqortooyada sacuudi carabiya iyo hay-adda tadaamun sida ay isaga kaashadeen gaarsiinta gargaarka afar kun oo qoys oo danyar ah maantay waxay ka mid tahay ilaa kun qoys ugu dhowaad ayaa halkan lagu siinayaa agab kala duwan oo raashin iyo agab iyo dhar iyo teendhooyin ah waxayna hay-adda king salmaan iyo jamciyadda tadaamun maalmahanba aan isla wadnay inay qaybinayaan raashin ama gargaar loogu talagala afar kun oo qoys oo gobolka banaadira oo ay hadda intiisa badan soo qaybiyeen oo degmooyin kala duwan ka soo qaybiyeen qaybaha dhimanna ay maaragtay gaadhsiin doonaan maalmaha soo socda ugu dambayntii yaasiin binu cabdalle xaamud maamulaha xarunta boqor salmaan ee gargaarkii arrimaha bini'aadinimada ee afrika ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrintan ay jawaab deg dega ay u tahay codsi uga yimid dowladda federaalka soomaaliya kaas oo ahaa in gurmad deg deg ah lala soo gaaro qoysaska uu saameeyey roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da'ay qaybo ka mid ah gobolka banaadir ونتمنى أن هذه المساعدات تساعد في تخفيف أو تخطي المستفيدين تخطي يوم هذه المهنة ونشكر إدارة هيئة الكوارث الدكتور أحمد وشريكنا المنفذ جمعية التضامن على المساعدة في تنفيذ هذه الاستجابة halkaad naga dhegaysaneysaan waa radio jowhar markana warka dibadda ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen duulaan ballaaran oo ay ku doonayeen in ay ku jebiyaan xamaas ayna u xaqiijiyeen xorriyadda dadka ay ku haystaan khaza ciidamada difaaca israa'iil ayaa ku sheegtay bartooda hibrow ee ex in ay u abaabuleen ciidan si ay ula wareegaan goobaha istraatiijiga ah ee marinka saraakiisha wasaaradda caafimaadka difaaca reedka oo ay maamusho xamaas ayaa sheegtay in weerarada israa'iil ay ku dhinteen ilaa laba boqol iyo konton ruux tan iyo khamiistii israa'iil ayaa xayraad dhanka gargaarka ah kusoo rogtay marinka bishii maarso kadib markii ay burburtay xabad joojin laba bilood ah donald trump madaxweyne maraykanka ah jimcihii sheegay intada badan ay gaajo ugu dhimanayaan khaza akhyaarta dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waa naga intaa cidduu warka ayagastaaganaa waxaa dib ugu daallacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo ammaano allah